Lee Thompson.
And I'm Dan Novak.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa habeen jimcaha bisha abril ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana vowe somaali dot com idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno khatarta dabka uu ku hayo somalilan oo hore uu u gubay suuq weyn guryo iyo goobo ganacsi dhegeystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa kale oo ka mid a booliiska magaalada muqdisho oo dhaqan gelinaya amarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku mamnuucay in magaalada lala soo dhex maro hubka waaweyn hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida qodobadaasi ayaad maqli doontaan hase yeeshee dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii dunida kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta in ay tijaabisay gantaal cusub oo nuuca balestig ah oo kuwa qaaradaha isaga gudba ah kaasi oo markaasi isticmaalaya shidaal adag sheegashadaasi haddii la xaqiijiyo waxa ay siinaysaa pyongyang awood ay ku samayso duqeymo deg deg ah oo markaasi aan la saadaali karin oo ay ku beegsanayso maraykanka wakaaladda rasmiga ah ee wararka u faafisa kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu kormeeray khamiistii gantaalka hawasong siddeed iyo tobankaasi oo ay sheegtay in si weyn uu wax uga tari doono istaraatiijiyadda dalka iyo weerar celiska dhinaca nuclearka ah kim waxa uu muujiyey sida uu ugu qanacsan yahay guusha mucjisada ah ee tijaabada sida ay werisay wakaaladda wararka dalkaasi ee k c n a iyadoo intaasna ku dartay in cadowga waddanka ay hadda wajihi doonaan niyad jab iyo cabsi aad u daran laanqeyrta cas ayaa sheegtay in uu bilowday maanta oo jimco ah isweydaarsiga in ka badan siddeed boqol oo maxaabiisa oo lala xiriirinayo dagaalka dabada dheeraaday ee yemen heshiiskaasi ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay ayaa waxa uu socdaa muddo bilo ah waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo wadajir ah oo lagu doonayo in wadaxaajood lagu dhammeeyo colaadda ka taagan dalkaasi yemen maxaabiis dhaafsiga yemen ayaa kii ugu muhiimsanaa tan iyo markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo iyo fallaagada xuutiyiinta ka soo horjeeda ay sii daayeen in ka badan kun maxaabiisa bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo labaatankii kubanaan qof ayaa la rumaysan yahay in maxaabiis ahaan ay u kala haystaan labada dhinac ee colaadda u dhexayso tan iyo markii dagaalku uu bilowday magaalada caasimadda ee sanca oo xuutiyiintu ay gacanta ku hayaan ayaa waxaa ka soo degtay diyaaro sidee dhowr maxaabiis ah oo la sii daayay halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen xubnaha qoysaskooda oo farxad ay ka muuqato iyo hogaamiyaal siyaasadeed ee xuutiyiinta ah iyadoo mid ka mida maxaabiistaas oo dhaawac ahna gargaar ay u fidiyeen shaqaalaha caafimaadka shiinaha ayaa beeniyey maanta oo jimco ah in uu ku soo rogay caag ka caagan duulimaadka badda waqooyiga taiwan hadda inkastoo taipei ay sheegtay shiinuhu in uu sheegay inuu soo rogi doono wasaaradda gaadiidka ee taiwan ayaa sheegtay in beijing ay mar horeeto ay ku wargelisay taipei inay soo rogi doonto aagga duulimaadyada ka caagan laga bilaabo lix iyo tobanka ilaa siddeed iyo tobanka bishan abril laakiin markii dambeeto ay sheegtay in taasi lagu soo yareeyey muddo toddoba iyo labaatan daqiiqa subaxnimada axadda ah kadib markii ay ka soo horjeesatay si kastaba ahaatee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha wang wimpin ayaa waxa uu u muuqday mid isagu ka hor imanaya sheegashadaasi hadal uu ka jeediyey shir jaraa'id oo caadi ahaa kumanaan ruux oo iraaniyan ah ayaa maanta oo jimco ah isugu soo baxay waddooyinka dalkaasi si ay u xusaan maalinta qudus iyagoo markaasi garab istaag u muujinaya falastiiniyiinta sidaa ay warisay warbaahinta dowladda iiraan soo baxyada oo sanadla-a tan iyo markii kacaanka islaamiga ah uu qabsaday xukunka dalkaasi iiraan kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ayaa la qabtaa sanad walba jimcada ugu dambeysa ee bisha barakeysan ee ramadaan banaanbaxayaasha ayaa ku dhawaaqaya hadalla naceeb ah oo ka dhana israa'iil iyo maraykanka iyadoo boorarkoodana ay ku qoraayeen waxaa markaasi ay ku sheegayeen in uu soo dhow yahay burburka israa'el warkiina dhegeystayaal waa naga intaas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownee taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka banaadir ayaa ku eedeeyey siyaasiyiinta hubka culus ku dhex mara waddooyinka caasimadda inaysan fulin amarkii ka soo baxay madaxweynaha iyo golaha wasiirada waxaana uu sheegay in hadda ay bilaabeen qorshe lagu xaqiijinayo nabadgelyada caasimadda muqdisho sidaas darteedna aan la aqbali karaynin in gaadiid dagaal iyo hub culus lagu soo dhex maro jidadka muqdisho haddaba ciidamada dowladda awood intee la-eg ah ayay u leeyihiin inay abuuraan kalsooni hubka ay uga dhigi karaan siyaasiyiinta wariyaheena v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya taliyaha booliiska gobolka banaadir gaashaanlo sare mahdi cumar muumin ayaa waxa uu sheegay in weli siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dowladda ee hubka ku dhaxaysta magaalada muqdisho aysan fulin awaamiirtii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada amniga dowladdu ay bilaabeen howlgal lagu xaqiijinayo amniga caasimadda sidaa darteedna aan la aqbali karin hub waaweyn iyo gaadiid dagaal in lagu dhex isticmaalo magaalada muqdisho isagoo fariin u diray siyaasiyiinta hubkaasi la dhex maraya waddooyinka mas-uuliyiinta dowladda weli alla awaamirta uma hoggaansamin qoryi dhirshikayaashaa la wataa beekaamidaa la wataa saraakiisha howlgalka loo diray adinka ayaa u xil saaran anigoo aan ugu horreeya u xil saaran inay fuliyaan amarkaas cid kasta ee qoray dhashiika ah ku wadata iyo beekaa'imyo wadata iyo sabanno wadata waa hadda wixii laga bilowdo waa laga hortegaa waana la qabanaa jagboyntigaa lagu joojinaa waa la taajinaa amarka inay u hogaansamaana la rabaa mas-uulkii inta beekaa'am iyo dhashiika asagoo wata inta la joojiyo xabad bilaabana qof askariga la soo xeri maa qoraga wata beekaamka wiilka watana oo istaafka u ahna la soo xiri maa waxaa la soo xiraa qofka mas-uulka ee waardiyeynayaana loo haystaa booliiska waxay eedaynayaan ciddou doona ha ahaado waxaan eedaynaynaa mas-uulkay waardiyeynayaan intaasa ogaadaan asagaa loo eedaynaa oo maxkamadda laga waca asagaa jabshay amarkii madaxda asagaa jabshay golaha wasiirada mid sharciga soo saareen ayaga ayaa maxkamad loo geyn doonaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho howlgallo ka wada ciidamo gaara oo loogu talagalay inay xaqiijiyaan amniga xilli degmooyinka qaar ay ka jireen fala liddi ku ah nabadgelyada waxa uu hadda qorshaha dowladdu uu yahay in meesha laga saaro hubka waaweyn iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex arkaya magaalada muqdisho arrintan ayaa waxay noqotay hadalhaynta ugu badan ee hadda taagan haddaba suuragal ma tahay in ciidamada dowladda ee howlgalkan gaarka ah ku jira inay abuuraan kalsooni meesha ka saari karaysa cabsida amni ee siyaasiyiintan ku abuurtay inay isku ilaaliyaan hubka culus waxaana su-aashaasi weydiiyey ismaaciil daahir oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka ah soomaaliya ee nisa ciidamada amniga soomaaliya ah, way karaan ama way awoodaan inay abuuraan kalsooni ay siinayaan dadka eh, shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta intaba Eh, wayna ku dhiiran karaan in dadka si ma asluubaysan looga maarata loogu qanciyo inaanay hub waaweyn eh, magaalada aysan la dhexmarin haddii aysan ka mid ahayn ciidanka qalabka sida ee howlgallada ku jira marka hadba sida loola macaamilo ayay ku xiran tahay laakiin si sharcigana loo ilaaliyo ciidanka waxaa laga- waxaa la rabaa in aysan maaragtay eh, shaqada ay ku jiraan ay ku aruurinayaan hubka uusan noqonin mid farak hadal ah oo si as- asluubaysan ay mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta wata ee hubka waaweyn ay maaragtay eh, uga dhigaan ismaaciil daahir waxa uu sidoo kale qabaa in haddii uu amarkan dhaqan galo wax weyn uu iska bedeli karayo amniga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddii uu fulo amarkan wax badan ayaa iska bedelaya amniga magaalada muqdisho sababtoo ah waxaa yaraan doonta eh, ciidankii hubka iska watay ee magaalada iska dhex marayay iyagoo aan howlgal eh, shaqo ku jirin Eh, taasoo fududayn doonta eh, maaragtay in eh, ciidamada amniga ay ka hortagaan burcadda eh, eh, wata hubka aan sharciga ahayn kow labo waxay eh, soo celinaysaa s- eh, maaragtay eh, sumcaddii magaalada Eh, magaaladan magaalo dagaal ma aha waxayna ku noqon kartaa magaalo nabadeed in hubkaas waaweyn ee aan howlgalka ahayn oo aysan wadan ciidanka shaqada ku jira eh, laga ilaaliyo eh, si ay usoo noqoto sumcaddii iyo maaragtay eh, eh, amnigii guud ee magaalada muqdisho labadaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu horay u mamnuucay in hub waaweyn iyo gaadiid dagaal lagu dhex isticmaalo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka inkastoo muddo isbuuc ah uusan weli amarkaasi dhaqan gelin haddana waxaa la eegayaa hadalka ka soo baxay booliiska gobolka banaadir sida ay siyaasiyiinta hubka haysta ay ugu hoggaansamaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa maanta soo gebagabeynayay booqasho uu ku joogay dalka ireland isagoo tegayay balina oo ah halka ay ka soo jeedaan awoowayaashiisa warbixinaha v o edu ka qortay waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud sharwac
madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa maantoo jimcaha kusii guda jira booqashada uu ku joogo dalka jamhuuriyadda ireland iyadoo safarkiisaasina uu kusoo gebagabayn doono khudbad uu ka jeedin doono baliina oo ku taalla xeebta galbeed ee ireland islamarkaana halka ay waalidiintiisu asal ahaan ka soo jeedaan isagoo subaxnimadii saaka marka hore ka ambabaxay magaalada dublin ayaa uu gaadhay naag oo ka tirsan degmada mayo kuna taalla dalkaasi ireland isagoo halkaasina kormeera ku soo maray ee goobta xusahaanta loo tago ee lady of naag madaxweyne biden oo lagu wado inuu maraykanka u soo boqoolo subaxnimada sabtida ayaa khamiistii magaalada dublin kula hadlay labada aqal ee baarlamaanka uu madaxweynuhu heliyo iyadoo uu noqday madaxweynihii afraad ee maraykan ee khudbad u jeediya fadhi wada jira oo ay joogaan baarlamaanka ireland iyadoo ay ka horreeyeen madaxweynayaashii hore ee maraykanka ee john f kennedy ronald reagan iyo weliba madaxweyne bill clinton waxaana uu khudbaddiisa hoosta kaga xariiqay taageerada ukraine ee lagaga difaacayo gardarrada ruushka isagoo xusay sida dalkaasi uu sida qayb kale uu barbar taagan yahay maraykanka iyo xulafadiisa kale dunida dalkan oo qayba ka ah midooda yurub oo balse aan xubin ka ahayn gaashaanbuurta neto ayaa militari ahaan dhexdhexaada balse waxa uu taageero bini aadamnimo u fidiyey dalka ukraine iyadoo uu qaabilay ku dhowaada siddeetan kun oo qaxoonti reer ukraina oo ka soo cararay gulufka dalka ruushku ku qaaday waddankaasi bayden ayaa intii khudbadda jeedinaya dhowr jeer xubnaha sharci dejinta ay u saxaabatumeen iyadoo uu soo gebagabeeyey guud ahaanba booqashadiisii salaasadii ka soo bilaabantay waqooyiga ireland ayaa bayden uu soo dhoweeyey heshiiska loo yaqaano jimcaha wanaagsan ee sannadkii heshiiska nabadeed ee lagu gaadhay islamarkaana gacanta ka geystay inuu soo afjaro dagaala dhiig ku daatay oo muddo soddon sannaa ka taagnaa in waqooyiga ireland ay la midowda ireland ama inay qayba ka sii ahaato boqortooyada ingiriiska subaxnimadii khamiistiina biden ayaa waxa uu tumay amaba u garaacay jalaska nabadda ee ku yaalla xafiiska madaxweynaha ireland iyadoo uu mar kale xusay rajada uu ka qabo soo celinta dowlad awood qaybsi ku dhisan oo ka hirgasha waqooyiga ireland taasoo burburtay markii la qaadacay islamarkaana ay siyaasiyiin isku fara saareen waxaana uu ballan qaaday in shirkadaha waaweyn ee maraykanku ay diyaar u yihiin inay maalgashadaan marka ay dowladdaasi soo laabato howad qaybsiga ayaa khilaafa ka dhex abuuray labada xisbi ee ugu waaweyn ee d u p oo u janjeera in ingiriiska wax lala sii qaybsado iyo weliba xisbiga kale sinfin oo isaguna raba in dib loola midooba irelan tan iyo markii lasoo dhisay sannadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii ayay xukuumaddu burburtay dhowr jeer markay ay qaadaceen xisbiya doora iyadoo markii u dambaysana ay ahayd bishii februari ee sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii markaasoo xisbiga d u p dibadbax dhigay islamarkaana u qaadacay habaamuuska waqooyiga irelan kadib heshiiskii ka bixitaanka ingiriiska ee dhex marayay u k iyo weliba midooda yurub si waqooyiga airelan uu sii haysto xad furan oo u saamaxa inay kula sii socdaan jamhuuriyadda airelan oo xubin ka ah midooda yurub si loo taageero ukrain
warbixintaasina waxaa dhegeystayaal soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac halkaad weli nagala socotaana waa washington haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana hargeyso nooga soo diray wariyaheena khadar maxamed cakulle
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco kastaa ka dhegaysataan laantafka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa khatarta dabka iyo somalilan hal sano ayaa ka soo wareegtay markii uu shuf beelay suuqa ugu weyna qaybgelaya aqoon-yahan siciid faarax xaashi oo dalka etoobiya wax ku soo bartay marar badanna wax ka qoray khatarta dabka iyo ugu dambayn weriye ridwaan caydiid ismaaciil akiid oo ka mid a suxufiyiinta somalilan ee ka howlgala magaalada hargeysa oo isaguna dhinaca saxaafadda marti ugu ah barnaamijka waxaana si gaara isu dultaagi doonaa doorka saxaafadda la xidhiidha koruqaadidda wacyiga bulshada ee ku saabsan khatarta iyo ka digtoonaanta dabka dhammaantiin soo dhowaada waa tahay ugu horrayn maxamed xaaji oktoobar waxaad abuurteen oo aad ka samayseen magaalada hargeysa shirkad badbaadada dabka aad ugu magacdarteen marka hore dabka haddaad dadka u macnaysid ama sida ugu fudud ee aad wax uga sheegi karto khatarta dabka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin dhammaantiinba gaar ahaan khadar aad baan kugu mahadnaqayaa fursaddan aad siisay maanta iyadoo bil rabadaan lagu jiro dadka uga faa'iidaynayno bal waxa uu dabku yahay iyo sida looga badbaadi karo dabka waxaan odhan karnaa waa wax kula nool oo faa'iido iyo khasaare labadaba leh dabka noloshu kama maaranto laakiin haddii aad uga faa'idaysan weydo sidii faa'iidada lahayd khasaare badan buu ayuu geystaa dabka haddaynu si yaroo kooban uga hadalno ama aynu soo koobno bal wuxuu dabku khatartiisu waxay tahay dabku waa ciidan ama waa cadow kugu soo fool leh oo imika haddee adduunyada waxaad maqashay haddii laba meelood dagaal uu ka dhex socdo waxaa loo diraa ergo ergo oo ma diri kartid ma odhan kartid bal igala soo hadal wakhtigu ku imanaya ma ogid hubku sito ma ogid shan daqiiqo ilaa iyo saddex daqiiqinta u dhexaysa ayuu gebigaagaba disaster ama yidhaahdaa kugu baabi wax aadan ka soo kabsan kuu geysan karaa dabku tusaalihiisa kood waa intaa waa ciidaan aadan ogeyn gooru ku imanayo aad iyo aad baad umahadsantay waa tusaale wanaagsan oo filayo inay dadku si fiican u fahmayaan cabdifataax axmed maxamed waa ganacsade suuqa wahayn ganacsatadii ku ganacsadeynasaya marka hore ganacsadaa tahay muxuu ahaa xidhiirka adiga dabka idinka dhexeeya seed u fahansanay dabka
bismi illaahi araxmaan iraxiim runtii xidhiirhka annagiyo dabka naga dhexeeya wuxuu ahaa wax aananu aqoon badan u lahayn runtii dabkana maanu moodahayn sida wixii uu khasaarihii iyo dhibtii weynada uuna gaadhsiiyey runtii waxaad arkaysay annagoo dabka dadku ay wax waliba isdul saaraayeen aad arkaysay dallaayadihii iyo dhismihii iyo suuqii oo dhammaantoodba wada dabaysan oo aan wax khatara oo dabku leeyahay baa wax aanan ka qabin muxuu ahaaye afkaarah amba fikirah waxaa kaloo aan runtii aad markaanu maqalo wacyigelinta iyo cid kasta oo leh muxuu ahaye dabka iska hagaajiya ama dabka hala baneeyo ama hawsha hala qabto runtii waxaanu arkaynay wax ganacsigayga lidku ah oo aanu moodeynay inaan muxuu ahaye qofkani uu ku socdo ganacsigayga una arkayno oon mar walbana ka howlgelayna sidii aan u joojin lahayn qofkaasi muxuu ahaye dhibta wado annagoo xataa iska ilaalinayna inaanu shirkadaha layrka ee dab magaalada dabeeya iyo muxuu ahaye xataa haddii waxaanu annagoo door bidayna in muxuu ahaye waddadaa ay bannaanaato ama muxuu ahaye aanu ganacsigaa wax la yeelo ayaanu wax walba u xamilaynay marka fikir daradu waxa weeye ama aanu u joojinayna wax walba inaanu ganacsigayga wax walba ka horreysiinay laakiinse imika waxaanu baranay aqoon badan uma ilaalahayn aqoon badan dabka maanu lahayn khatartiisna maanu ogeyn aad iyo aad baad mahadsantay siciid faarax xaashi nin aqoon-yahana mar hore wax ka qoray haddaan ku weydiiyo laba kun iyo labaatankiibaad isdul taagtay badbaadada dabka marka siciid haddaad yaro dul istaagtid maxaa kugu kalifay maxaad aragtay waanu mahad celinayaa fiyoda iyo howlwadanadeeda khadar maxamed cakule xilligan wax ka qoray dabka waxyaabaha igu kalifay waxaa kamid ahaa markaan anigu xagga waddanka etoobiya wax kusoo baranay waxaa jiray mar walba markaad jaamacadda dhiganayso tusaale ahaan oo kale markaad baabuurta la socoto mar kasta waxaad arkaysaa iyada oo qalabkan badbaadada dabku uu meelba ku xidhan yahay dadku ay aada uga taxadarayaan dabka somtimes ay dhacda jaamacadahoo kale in ardayda loo ogolaan kaaweedahoo kale oo sida looga taxadaro dee disaasterku keenayo halkan markaan wadanka dib ugu soo noqonay ayaan u xaraanay suuqyadeenii iyo sida laydharku yihiin iyo guryaheenii oo aan dadku aada habeenkii dabka uga taxadarin laydharka iska bakteenin haddana baabuurteeni ayna wax safety lahayn aad maqalin kasta maqlayso labada arrin ee aada ku muhiimka ee markaan arkay waxaa ka mid ahaa bahashan dabka baktisa badbaadada iyo bahalka feres erka waa labada waxay ugu muhiimsanaa in isticmaal aynaan isticmaalin maalin walbana gaari baa dhacay dab baa dhacay laba gaari baa isku dhacay oo gubtay marka xilligaasaa igu kaliftay markaan arkay waxyaabaha jira iyo si dadka ugu wacyi gashaneen inaan wax ka qoro aad iyo aad baad mahadsan tahay siciid faarax xaashi warbaahintu waa indhaha iyo dhegaha bulshada kaalinta warbaahinta waxaan barnamijka ku casumay ridwaan caydiid akiid wareyn rid waa kusoo dhawo barnaamijka su-aasheeda waxay tahay ma ku muuqataa saxaafaddu doorka ay ku lahaan layd inay bulshada gaadhsiiso wacyi ama koritaan aqooneed oo la xidhiidha ama xog dabka iyo khatartiisa aad baad khadar u mahadsantay martida kalena waan u mahad celinayaa dhibaatadan dabka ee ka dhacday hargeysa oo suuqa waahen uu ku gubtay ayaa ahayd dhacdada ugu weyn ee somalilan intii ay soo noqotay xorriyaddeeda ay la kulantay warbaahintu qayb unbay ka tahay laakiin bilariska warbaahintu ku taagantahay bay kow ka tahay in ummadda la wacyigeliyo dhibaatada iman karta la baro way jirtaa warbaahin ka shaqaysay oo marar badan ka warantay laakiin sidii loo baahnaa warbaahintu ugamay howlgelin anoo nisbaynaya in awdiniskooda ama dadka dhegeysta ay u badan yihiin dad aada siyaasadda u xiiseeya taana ay noqotay in warbaahintu ay dhinaca siyaasadda warkooda eegaano iminkana teknolojiyadaaba keentay iyo teknolojiyadan iyo internetka iyo barahan bulshada ayaa keenay daawashada ugu badan inay siyaasadda la xidhiidhaan markaa tiibaa keentay kaalin badanoo ay warbaahintu lahayd lama qaadan laakiin dad badan oo ku dadaalaana way jiraan inay ummadda la waacigeliyo ridwan waa mahadsantay aad baad mahadsantay waa kuu soo noqon doonaa waxaan doonayaa maxamedow matalan idinku shirkad baad leedihiin badbaadada dabka ee somalilan haddaad dadka u macnaysid horta bal dabkanow haddii imika haddaynu suuq ka hadalno haddaynu guri ka hadalno haddaynu dhismo soconaya ka hadalno meel walba carabka ruftay wuu jooga marka maxay tahay horta waxa uu u baahan yahay bal in dabka iyo badbaadadiisu maxay u baahan tahay dabka iyo badbaadadiisa kelmadda ugu habboon ee imanaysa waxa weeyaan inaad marka hore diyaar garowdo waa nin dagaal lagu soo qaadayo dagaalkaasina goorta ku dhacayo iyo goorta u imanayo haddaad doonto weligaa kugu dhici maayo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad diyaar u tahay ta keliya aad kaga badbaadaysa waa taa dabku soddon sakin oo keliya ayuu halka hoosena wuxuu ka gaari karaa boqol digri ilaa uu halka kore ee meeshuu dabkaa qabsanaya ku gaalo ilaa lix boqol toddoba boqol oo digri marka waad garanaysaa kuleelka ilaa di toddoba boqol ee digri hadda waa soddon sakin oo ilbraqsi oo keliya shirkaddan markaan furayay way la yaabeelahay dadku waan muxuu ku falayaa mu ganacsi kala yeesho mu wajaala ka fura bakhaar waxyaaba badan baa laygu lahaa maanta iyo maalin kasta dadku way soo baranayaan waxaan wuxuu yahay adduunyada siduu sheegay inaan kan qoraalkaa gaadhigaad wadato haddaanu hantii yarayday debdemiska ay saarnayn ama aanay saarnayn maxaan ku yidhaahdaa feris aidkii gargaarka degdega ma kaxayn kartid gaadhiga diyaarba looma aha waad ogeyd iminka iyadoo suuqii waaheen ee magaalada hargeysa wixii aad ogeed ay ka dhacday ayaa haddana bil ka hor dee jigjiga ayay arrintaasi ay saamaysay oo dabkii ku dhacday weli tayna haysata waxa weeye khadarow halkii baynu taaganna weli maxamed haddaan ku weydiiyo iminka matalan dabku dhismuhu wuxuu u baahan yahay dabkii in la raaciyo sidoo kale gurigii marka la seexanayo wuxuu u baahan yahay xataa xadiiskii nebiga alay sla slam waxaa in dabka oo shidan inaanay seexanin dadku habeenkii ka seexanin waa noloshiiyo rasmi nabi maxamed alay sl slm ka daranayno laakiin haddana markaad xaggii dadka u soo noqotid xataa iyagoo moobiladii fiishashkii ku wada jira ama kaaweeda ku jiraan ayaa lagaga seexanaya meheradii waxaa laga yaabaa waa ayra yaryaroo xataa awoodda dabka bal haddaad dadka yar taabatid waa runta khataraha marka ugu badan ay timaada waxa weeye waqtiga rabadaanka oo kale waa waxa khataraha ugu badan ee somalilan haystaana waa dhinaca korontada oo ay keenaan ama si qaabkii cilmiyan loo gelinayay dabka gurigii ama warshadii ama businesskii goobtii ganacsiga aan loo saamayn iyo qalabka la gelinayo lafteedu tayadeedu wuxuu yahay oo cid kaantaroosha nin waliba wuxuu doolo keen intaa doonta ku iibi sidaa doonta ka yeel waxaan filayaa inay tahay isdhegatir oo dadkii iska dhegatirayaan weliba aan dadka aqoonta dabka u leh aan ku eedeynayo kuwa aan aqoontan u lahayn markaan u sheegno waxaad moodaa inay aqbalaan laakiin dadkii wax bartay hadday siyaasiyiintii ahaan lahayd haddii dadkii dowladda ahaan lahayd haddii aad moodo inay iska dhegatirayaan looma dhega lugla
marka waxaan doonayaa in cabdifatax kusoo laabto cabdifatax tusaale nool baad dadka ina dhegaysanaya uga sheekayn kartaa waxaad tahay ganacsade shan meherood kulaha suuqii waaheen bal haddaad in yar sawir ka bixiso daqiiqadihii sanad ka hor dabku rabadaanka rabadaanteedii habeenka u kacay
waxa weeye horta habeenkaa uu kacay runtii waxa ay ahayd markii muxuu ahay salaada cishaayii laga baxay baan filay inay ahayd markii aanu salaada ka soo baxnay waxa uu dab ka kacay meel gudaha suuqa oo saribadda hilibka u dhow kadib ana intaan ka soo baxay masaajidkaan halkaa tegey waan soo egay markaan soo egay waxaan arkay holac iyo qiiq meesha ka kacaya kadib waxaan haddana ka war helay in dendemiski xagga heshuuka ka soo jiro oo uu baktiinaya dabka markaa waan ka soo dhaqaaqay waxaan arkay haddana dabkii oo buura buura ah oo aad mooddo inuu soo daba socdayba oo guryaha halkuu xagga hoose kasoo geli laha xagga saraba kaga imanaya kadib waxaan ugu imi meheradaeda agteedii nin aanu ganacsado saaxiib ahaynoo meheradiisii halkaa dabka kacay ahayd kadib waxaan ku ihi warniyow dee waa la helaya waxna waa adduunyo waan ka taxsiyey runtii meherada waxaan ku ihi warniyow ilaahay samari baana kaa siiyo waxna waa adduunyo waa la helayaa markii aan shan iyo toban daqiiqo meheradaydii kale aan kusoo wareegayey ayaa haddana dhammaan meheradahaygii oo isku dhowaa gebigoodiiba meesha ay ka baxeen oo mid mid iyo isku gudbin si dabkuna wuxuu ku socday xawaare aad moodo inuu muxuu ahay hadalka ka dheeraynayo marka runtii waxay ahayd maalin aan la qiyaasi karin waxay ahayd maalin dadku ganacsigii muddo soddon sano ku dhow ay soo yegleelayeen ee ay korinayeen ee meel walba ay iskaga keeneen inuu hal saac wax ka yar gebi ahaanba suuqii ku shufeelay meeshana uu kaga baxay haddaad aad baad ugu mahadsantay tusaalaha xusuusta laheedna la wadaagtay shantaada meherodoodba waad ku weyday haddaad imika bal hadda dadka yar tustid maxaa cashir ku jira maxaa maxaad sawir ka bixin karaysaa halista dabka ee fahma runtii waxaan hadal waxaan ka bixin karaa cashar waxa weeye waxaanu ka baranay waxyaabo fara badan oo runtii dhaqankayagii gebi ahaanba wax ka bedelay waa marka koowaad markii hore waxaanu aaminsanayn in dadku dariiqyada ay xidhaan oo muxuu ahaye xarkahana dariiqyada ay ku xidhaan iminkana waxaanu ka barannay in aanu guryaha ku ganacsano goobaha aanu ganacsiga guryaha ku ekeysiisano waxaa kaloonu ka barannay in khatarta dabkaanu ogaanay oo markii hore dab dabow maxaa tahay ismaan aqoon laakiinse qof kastaa iminka markuu qiiq meel ka bidhaamo isagaaba sare kacayo kaaga horreynaya markaa waxaanu ka barannay in xarkii leyrarkaanu iska hagaajinno inaanu leyrarka habeenkii iska bakhtiinno inaanu guryihii ku ganacsanno inaanu soo gebagabayno muxuu ahaye isdhexyaalkii iyo muxuu ahaye sidii aanu wax dabka iyo ganacsiga u kala tegaynay markaa iminka waxaanu ka barnay cashar weyn oo ballaadhan aad baad maasantay siciid haddaan kusoo dhowaatid tusaale ahaan waxna waxay ku xidhan yihiin xeerar iyo hay-adaha dowladoo dabagala ama fuliya waxna waa sida caadiga ah ee dadku u fikirayaan ma kuu muuqata haddaad wakti gelisay inay bulshada u baahan tahay inay garaad ahaan kortoy fahanto halista ama khatarta dabka
wallaahi khadarow anigu markaan qiyaaso dadku waxay dhahaa maxayn wixii dhacay wax ka baranay xilliga anigu aan arkaya ama wax ka qorayay iyo iyo maanta oo khatartii ugu weyneyda waaheen dhacday oo si dabiiciya u dhacdo ilaahay wax inagu tusay waxaad moodaa haddana weli wacyigii dadku inaynan aadka hor ugu qaasanayn waayo tusaale ahaan oo kale waxaa jira de ganacsi qolada iibisa qalabka oo uu ka mid yahay ninka waraysiga noo jaaxan ina xaj agtobar waxaan isweydiinana maxamed inteebey kor u kacday dhacdada kadib qalabka badbaadadu iibkiisu ya marka haddii berigii hore aan dadku isticmaali jirin dhacdadaa kadib dadku ma isticmaalaan oo iibkiisa kor mau kacay ama fahankiisa ama maso dadka waxaad arkaysaa markaa kaalmahoo kale uu kale khatar badan yahay suuqyadoo kale waxaan kaloo isweydiinaynaa staticalka ay sameeyaan hay-addan dadamisku intey legbu hoos u dhacay khatartaa weyne markay dhacday dabkii hoos mau dhaco dadkii wacyigoodii kor mau qaadmay haddii laakiin staticalkii uu sidii yahay waxaan leeyahay xisaabtii ay sidii tahay sanadkii haddii intaasoo dabdhici jireen haddana muddadaa sanad kadib aynan hoos u dhicin waxaanu arkayna inaan weli lagu wacyigashaneen waxaanu kaloo isweydiinaynaa iyadana tusaale ahaan oo kale waxaa jira waxyaaba ku saabsan shuruuc in lagu xaliyo waxyaaba ku saabsan in wacyigelin bulsho lagu xaliyo waxyaaba ku saabsan in madaxda iyo dee wadanka ama dowladdu rool model u noqoto alarm laga dhigo dadkii ganacsatada ahaa de ganacsato weyn logta lacag baa loo huriyey waa lala dadaalay laakiin muhimmadda waxa isweydiin leh dhacdadanoo kale ma soo noqon kartaa suuq kale imika jira soo maha waahayn gobonimo gobonnimo qaabka imika ay u dhaqmaan ama qaabka qalabka badbaadada isticmaalaan ama meheradooda markay xidhayaan tusaalahaan kale tusala waan kaso hadar maalin jimcaaba arrinkan u dhacay meheradu way xidhnaayeen laakiin waxaa taas ina tusaysaa dhammaan dababka ama fiishashka ama waxaaso dhan way iska baxayeen okay haddaba ma isticmaalaan qalabkii badbaadada gobonnimada iminka waayo rinkoodii iyo qaabkay uga taxadaraan waa sidee markaa waxaad leedahay weli iyana xagga kale marka ganacsatadii waaheene dhibanaha noqotay laga yimaado mujtamacii kale weli weli muu korin xaggii khatartii
tasaanu qabaa ridwanow haddaan isla si daba arrin muhiimahoo wuxuu soo qaatay siciid la xidhiidha sidee qaybaha kale ee bulshada laftigooda noocyadii kala duwanaa uga faaidaysanaya haddaad nin suxufiya baa tahay haddaad eegtid markaa waxaa u baahan xeer ama sharci iyo waxaa u baahan in lagu fuliyo hay-ada dowladdu awaamiir qaadaan ama ay go-aana qaataan marka intaaba laga yimaado haddii lacag la ururiyey suuqi waaheena dib loo dhisayo meel fiicanna uu marayo xaggii kale ee khatarta ma jirtaa wax hal maalinna la siiyey hawl la xidhiidha inay mujtamacu khatartaasi ka badbaadaan oon diiradda lagu saarin waahen laakiin dunida kale ka baranayso ama soomaalida kale wallaahi khadarow marka xaqiiqda loo daadego taasi ma jirto dhacdadani markay dhacday waxay ahayd warbaahinta somalilan ka howlgasha mid dowladi maamusho iyo mid bareefadaba inay yeeshaan barnaamijyo lagu wacyigelinayo dadka dabka laguna barayo wacyigooda kor loo qaaday marka laga tegi waayo idaacadda radio hargeysa ayaa barnaamij ku leh muddo dheerna soo taxnaa oo fikriga aasaasba u ahaa ciidanka dadamiska ee somalilan oo taliyahooda uu kasii dayn jiray dadkaa lagu bari jiray laakiin umay wacyigashaneen oo dadka waxay odhan jireen ninkan waxaanuu ka sheekaynaya halkuu ka iman jiray markii dhacdadii dhacday wixii laga baranayey warbaahintii roolkamay sii qaadan dunida waxaanu ognay haddaad la xidhiidho daawato la socoto barnaamijyo khaasaa jira oo afar iyo labaatanka saacadood instituushinadu ay soconayaan minido ka mida lagu soo celiyo dadka la tuso fariinta uu dabkani leeya ama la xasuusiyo waxbaa lagu baraa dabkaa looga digaa khatartiisaa loo sheega tii warbaahintu ma laha anoon difaacayn warbaahintu ma qabtaan inta badan siyaasad bay u leedahay laakiin weli waa hawl u taala in dadka ay kaalintoodii warbaahintu siiso qaybtii wacyigelinta ay waxbaraan waayo dhibaatada waahayn dhacday dhaqaalaha inagaga baxayo hantidayn ku weynay wax ka yar ayaan ku badbaadin lahayn haddayn kahortag samayn lahayn aad baad mahadsan tahay maxamed xaji octobar waxay la xidhiidhaa su-aashani halkeebaa tallaabada koowaad laga qaadi karaa si looga badbaado khatarta dabka ma qalabka soo degayee leyrkee waayradu ka mid yihiinba ma in xeerar la helo ogolayaashii sharci dejintu ay arrintan ka howlgalaanba ma inay dowladaha hoose iyo wasaaradda arrimaha gudu shaqayntan ka badan iyo howlaha guud qabtaan halkeesteeda waa laga dhaqaaqaya horta waxa weeyaan ta ugu muhiimsan waxa weeyaan qof waliba inuu xilka iska saaro ogaado guri kasta dabbaa lagu shidaa maalin kasta dabbaa gurigaaga lagu shidaa marka dabkaasi kii waxtarkaala inuu noqdo inuu qof kastaba xilka iska saaro ta labaad yes waxaa loo baahan yahay dhinacii sharciyadda inay timaado waxaa loo baahan yahay ganacsatadu dee inay xag ilaahiyo xag bani aadamka ka baqaanoo waxaan ay tayadan ay u keenayaan iyo qalabkan ay u keenayaan haddii electric noqoto iyo haddii wax kale noqotaba inay noqoto mid nolosha la janqaadayo guud ahaana waxa weeyaan dee wixii dhacay waa inaan wax ka barano tii aan anigu aaminsanahay inaan weli waxba laga baran oo waa tii inankan saaxiibkeeni siciid ii sheegayey uu lahaa dee percentageku ma kor buu u kacay may halkii baanu taaganahay annagu
ma jira macluumaad laydin soo doonto Ha.
ka warhayn dhacay ha laga ogaado ha laakiin waxaa jira in badan oo isjiidsiisa ama xagga lacagta ma garanayno Een, waan ku mahadnaqaynaa een, een, dee hay-adaha nala shaqeeya si wanaagsan bay n- noola shaqeeyaan laakiin weli sharciyaddii dabka lama baas garayn laakiin maxamed xaji oktoobar dadka xataa fahamsan laftooda dabka iyo dhibtu leeyahy ma laga yaabaa in mujtamaca een, shirkad ahaan qalabka aad iibinaysaan ama shirkadaha kaleba qalabka debdemiska ee la iibinaya qaali ku yahay ama dadku lacagaanay wahayninoo idinku dee een, manaafacaadkiinu eegaysaan dee runtii waxaad taas waxaad ku galan kartaa markaad timaadee aad eegto alaabtii een, qalabkan iibina waa laga yaabaa inuu dee qalabku qaali yahay oo alaabada kale la mid yahay Een, horta wasaaradda maaliyaddu kaalin weyn bay ka qaadataa xaggii cashuur dhaafka oo kale faa'iidada laga helaa wayba wayba yar tahayba waayo waxaad ku garan kartaa dee een, inta qiimaha la saaro een, maba ahaba dee qiimo aan ahayn macquul waa wax qofku maaragtay uu iibsan karayo oo oo hal marna dee wixii uu uu ku qaadanayo ma wax joogto ah Eh, waad ka eegtaan dhinaca eh, bulshadu inay hesho shaygii ee idan faa'iidon ka eegin waa run een, hadal hore aan ku iri baa jira oo aan ku lahaa een, dadku way la yaabi jireen oo ay lahaayeen war waxaan maxaad uga ganacsanaysaa marka anigu haddii aan doonayo inaan ganacsi iyo taajir noqdo businesskan baa maan galeene baqaaraan wajaalo ka furan lahaa Een, cabditaxow hen haddaan eh, si gaara ku weydiiyo walaal een, su-aashii la xidhay ma soo kabatay ganacsatada sanad kadib suuqii waa hen dhismaa ka socda oo bilowday markaynu dhinaca dabka ka nimaadno dhinacii nolosha u nimaadno ganacsatadii sanad kadib xaggay ku dameen ma ka soo kabteen mise weli ma- ma- ma- way baabeen Een, runtii waxa weeye een, ganacsatadii ku ganacsanaysay suuqaa dhibtu ka dhacday waaheen een, waxaa la odhan karaa dhammaantood een, inta u badani way dib ayay ganacsiga ugu dhex jiraan waxaanay u kala guureen oo ay ku kala jiraan goobahan loo cayimay ee iminka suuqyada kale ay ka bilaabmeen ee muxuu ahayey een, ku teedsan suuqa waaheen iyo qaarkood oo suuqyo fara badan oo iminka aan hore u jiri jirin dib u- u bilaabay oo suuqyo kalea ka bilaabmay magaalada hargeysa Een, dadkiina way ganacsigana wuu socdaa hawshina way socotaa laakiinse suuqa inuu dhaqaaqo oo suuqii weynaa ee looga iman jiray in geeska africa ee waaheen ee wax weliba ay yaaleen ganacsatadu imika waxa weye waxay sii wadaa waa inay noloshii ganac astaantii ganacsiga noloshii bay gacanta kusii haysaa laakiinse ganacsigii weynaa ee laga dukaansan jiray ee gobolada looga iman jiray ee suuqii weynaa nin waliba wuxuu sugayaa dhismaha suuqu marka uu dhammaado ayuu kolley kaasi u dabran yahay kaasaanay sugayaan inay hawshii dhammaystirkeedu ka dhaco insha allah xagga niyadiina way fiican aad iyo aad aad iyo aad maasha allah tabaaraka allah hawsha si fiican bay u socotaa qof suuqa ka baxayna ma jiro ha- dhismina wuu socdaa suuqii suuq ka fiican oo ka qurux badan oo ka wanaagsanna waanu rajaynaa waan sugaynaa oo weliba kii kasii ballaaran insha allahu tacaala Een, een, aad baad mahadsantay een, cabdi- een, waxaan doonayaa eh, sicid halkee kuu muuqata adiga tallaabooyinka la bilaabi karo badbaadadii dabka ma wixii soo degayaba ma ganacsatada ma xeerarka in la dejiya ma fulintiiba ma maayaradii iyo golayaasha deegaanada ee magaalooyinka waaweynba Een, khadar horta sh- een, hawshan waa hawl la wada leeyahay hawl wadareed Een, sidii dabku markuu dhacay waxaad moodaan cidna lagu canaanan sidan oo kale marka een, mas-uuliyadda cid walba ay qabsanaysanaa dee waxay fiican tahay inaan iminka laysku canaanto wax layska weydiiyo ama cid walba mas-uuliyaddeeda qabsato Een, maxamed waan ku raacsanahay waa kolley hay-ad baa la sameeyey beri dhowto xeerna waa la sameeyey xeerkii kolley inkastoona mala- la baaskarayn standards iyo heris buu sheegaya qaabka badbaadada iyo shirkaduhu waxay keenayaan iyo qolada leyrhka bixisa iyo xadhkahooda iyo qaybta markaa dabka waxyaaba badan baa keena oo ama ha noqdo electric ha noqdo ama ha noqdo dabkan guriga inooga baxaya ama ha noqdo kii gaastahaa marka een, safety-ga marka een, xagga dhi- dhismayaasha kala duwan waxay door ku leedahay dowladaha hoose oo kale meherada ganacsiga markay siinaya boorka lacag bay ka qaadaan cashuuroo kale soo maaha dee qalabkii badbaadada ma leeyahay meherada lacagta inta dhal la dhigayaa qalabkii badbaadada dabka horta ma leeyahay baa iyadana kondishinka inay ku jirtaa dee shuruudaha marka waa wax yaroo simbol oo nidaamka waa la isku qof waliba inuu doorkiisa qaato dee qof waliba doorkiisa qaato inuu qof waliba doorkiisa dowladuna doorkeeda qaato shacabka doorkiisa qaato ee dowladaha hoose doorkeeda qaataan saxaafadda doorkeeda qaato laakiin shuruuc ahaan in lagu xaliyana waxbay u baahan tahay aad baad mahadsantay siciid kelmad bau soo een, een, ina- dabkii la xidhiidhay xagga gaasta marka hore kii kale aada uga hadlaynay Een, ridwan dhowaana een, qoys xildhibaano ayaa ku waxyeeloobay oo s- gaastaasi ku qaraxday Een, dabkaa gaasta maxaad isleedahay macluumaad waa laga hayaa dhibteedu say tahay khadarow wallaahi howl fududaynunbay dadkeennu u galaano iyagoo dhuxushii kharashkeedii iyo hawshii ka cararaya ayuunbay gaasta shidistiisa galaan dumarkii iyo caruurtiibaa ugu badan oo gurigii joogta awarenes ma helaan dabkan sidii loo ha dabkan sidii loo isticmaalayay haantan iyo khatartay keenaysay iyo mararkay munaasabtay iyo markay lowdo waxay ka dhacaysay iyo haddii ay dhacdaba sidii lagu taxadirayay intooda badan aqoon ku filan ma helaanoo dadkeennii weli uma baraarugsanaa tan kalaa timi leyrhkan shirkaduhu ay bixiyaanee magaalooyinka shida waxaad arkaysaa isxambaar badan inuu saaran yaho wadooyinka ay iswada dul taxan yihiin khatarta ugu badan xiliyada roobka keenaan xadhig daboo go-ay oo danamaysmay dab ka dhaca taa lafteeda waxaad moodaa inaan aad waxba looga baranoo waaheen iyo businesskii guryihiiunbaan noqotoon diiradda halkaynu saarayno laakiin magaalada dhexmarkeedii oo xiliyada roobka waxaad arkaysaa ciidamada bededemiska iyo dowladaha hoose dadka uga digaya biraha leyrhka inay ka durkaanoo roobabka ay isilaaliyaanoo weli taa aad waxba loogama qaban shirkadahaasoo doodan aan uga faa'idaysanaya in shirkadaha leyrhka ee somalilan ka howlgala ay dabkooda wax ka bartaan xadhkahooda dadkana ay ka nidaamiyaan sidaana khatartu inoogu fara badan oo dadkeena aanay waxyeello uga soo gaadhin dhibta uu dabkani leeyahy dadkeenu aad ugu baraarugsanayn waad mahadsantay ridwan qodob muhiimaad soo qaatay ganacsada cabdisa haddaan xaggaaga usoo noqdo suuq baad ku ganacsanayseen ood joogtaa maalin walba aragtaa khatar intee leeg bay waayiradan aan nidaamsanaynay ku hayaan bulshada ka adeeganaysa suuqa ama kuwa ku ganacsanayaba
walaal waxay ku hayaan runtii dabab dabdabka oo dhan saddex daba imika aad sheegteen saddexdaba khatar bay ku hay hadday ta gaaska tahay iyo hadday dabka caadiga dhuxusha noola ay tahay iyo hadday waayirada tahay iyadoo weliba aad arkayso waayiradu khatarta u fara badan inay ku hayaan suuqa waaheen iyadood arkayso in shirkaduhu ama dadka ka ganacsada leyrhku ay gelinayaan meel aan ku munaasib ahayn inay u tallaalayaan amba miis yar oo waddo yaalla inay ku tallaalayaan muxuu ahaayey leyrhkii kadibna uu roobka da-ayo halkaana uu muxuu ahaye dhib fara badan uu ka keeni karo waxaa kaloo iyaduna jirta inay suuqa ku yaalaan meherado fara badan ay ku holi jireen oo maqaaxyahan muxuu ahaye saamiliilkaa habeenkii lagu soo jeedo marka sigaarka uu shitay inuu bacaha iyo miisaskaa didan ku tuurana waa khatar dhici karta waxaa kaloo iyaduna dhib kale ah in hoteello fara badan ay ku yaalaan iyaguna ay muxuu ahaye dabka ay dhalin karaan oo khatar ay keeni karaan marka runtii dhib fara badan oo dababka ah ayaa ka jirta suuqa waxaan u baahan yahay runtii wacyigelin aad iyo aada u ballaaran oo aan wacyigelin qura ku ekaane laakiinse amaawirin laga soo saaro iyo xukunno ayaa qurux badan aad baad mahadsantah cabdifitaax kelmad maxamed ow lasoo qaaday baa muhiima iminka waayirada magaalada haddaad geshid ama magaalooyinka waaweyn haddaad geshid waayiradii dabka siday sida ay yihiin ma is odhanaysid waa waayir dab sida waayo dabkii imikaad sheegaysa inuu cadow yahy sidii looga digtoonaan karo laakiin sida ay isu dhex yaalaan roobku markuu doomi karo ridwaan iyo sciid iyo cabdifataxba waa ka hadleen haddaad maadaama adigu leedihiin kambani la xidhiidha arrimihii qalabkii dabka ma la jooga xilligii somalilan go-aamo ka qaadan lahayd qaabkan waayirada iyo habkan isku dhex daadsan iyo khatarta ka iman karta dabka ha waa la joogaa runtiina dunida kale waynu ka dambaynaayo aada iyo aad baynu uga dambaynaa waxaana filayaa in dee wax laga baran karo maalin walba geerida dhacaysa weliba caruurtoo badan la odhanayo laba ilmood baa ku dhintay guri abaabkii korkii lagaga xidhay marka waa khatar jirta iminka maalintii weyto gaasta way fiican tahay oo dee degaankiibay hagaajinaysaa waa natural gas oo dhirta la goynayo ayay ayaa lagu badbaadaa laakiin gaas soo qaado aanan aqoon u lahayn tuubo shooladii ha u dhexayso oo wax lagu karsado iyadoo aanu qofku garanayn khatarteedii meeshii laga dameynayay haddii khatar timaado oo aanu lahayn ammaan lagu joojiyo sideebaa lagu baktiyaa laakiin dad badan maxamed waxay isweydiinayaan matalan iminka haddii aanu gurigayga gaasi soo qaado keeno dabeetana reerkii qoyskii iyo xaaskii aan tuso haddii halkaa ka xidha halkaana ka fura deedna waxaa laga yaabaa inay samaysayba dabac oo intay lingixeedu dabcay deetana ay ku jirto maqsinka ama jikadii deetana ay qofkii soo galay uu shido iyadoo ku xidhan ma jiraa wax lagu ogaan karaya ha waxaa jira qalab yaroo kuu sheegaya o kuu digaya oo haddii uu gaastu soo baxdo oo de waa qadar ilaah weeyaan waa run laakiin dee xildhibaankii iyo gabadhiisii ku dhimatay waxaa badbaadin karaya oo keliya qalab yaroo aan soddon doolar ka badnayn gebigiisuba oo qiiqa kuu sheegaya siduu midna qiiqa u sheegayo kana gaastii guriga ku baxday ayuu kuu sheegaya qaylu bilaabaya qaylada gurigaa lagu xidhaya gaasta korkiisa lagu xidhaya waana muhiim waana qasab guri dhisma adduunyadan aynu ku nool lahay laba kun iyo saddex iyo labaatan ka maraysa adduunyadan ma jirto gaas baan soo qaadanaya waan iska shidanaya meel adduunkan laga isticmaala ma jirto oo aan dhul soomaaliyeed ahayn xagga dhismaha ku noqono doctor imika waa heen dhisma ka socda dib baa loo wadaa dhismo wanaagsan oo naqshadii ay dowladdu soo dejisaya haddaan ku weydiiyo xagga dabka ma sidii hore uunbaa dhismaha guri walba leerkuu raacaya mase si ka duwan oo casriyo loo samayn karayaa jira horta kolley dee waddooyinkii la baneey laakiin waxa weeyaan dhisme sharciye buu leeyahay oo oo oo standard international standard baa jira marka la dhisayo oo xagga dabkii inuu ammaan ahaado xagga dhulkariirkii inuu ammaan ahaado xagga hilaacii inuu ammaan ahaado xaggii socodkii iyo dee qofku haddii wax dhacaanba khatari timaado dadku ay si nabadgelyaa uga bixi karayaan laakiin waxaad moodaa maadaama iidii soo dhowdahay in xitaa tiyaatarkii agteedii oo kale sidii oo kale dadkii ay iskugu boqsan yihiin oo waa heen kale meeshii ka bilaabantay suuqii gobonimo oo kale aan weli oo dee lamid ahaa suuqa waaheena inuu halkiisi taagan yahay laakiin taasoo kale soomaalida waxaad moodaa dhulka soomaalida magaalooyinka soomaalida oo dhan inta badan waxaad moodaa inay sahashigaa dabka ee dhaqan isaga leeyihiin waa run oo dee horta waxaad jirtaa ilaahay baynu u nafsaynaa waxa xun oo dhan hadduu halkaa maanta gaari ku dhaco waxaa la odhanayaa shil baa halkaa ka dhacay laakiin shilkii muxuu dhacay gaariguma taayaro xun buu lahaa gaariguma blabreg buu ahaa gaariga madaro walba xun baa waday markaa taa in laga baraarugo oo ay tahay dee haddaad doonaysa inaad jannada gasho waa inaad u shaqaysataa haddaad doonaysa inaad badbaado dee waa inaad adigu sidii aad ku badbaadaysay yeeshaa ninka cad ee wax bartay ama new york jooga ama artisaba jooga muxuu dabka uga badbaadayaa dee wuu u diyaar garoobay lakiin aniga haddaan idhahdo wixii igu dhacay baa igu dhacaya suuqii waa heen imika dhismahan intaa usoo noqdo ma garanayo dhinaca dowladda oo ay sameeyeen shirkado ajaanibi shirkadii sudaantu ay samaysay qalabkii debdamisku wuu raacsan yahay lamana bilaabin talooyin waana laga weydiiyey waanu ku jirnay ciidanka debdamisku way joogeen goobihii wax lagu sameynayay waxaanan ku encourage garaynaya ama kula talinaya imikay tahay maanta wax laga qabto inaana waa heen dambe oo dabii dhicin aad baad maadsantaye gabagabadii barnaamijkeena kusoo dhownay taladii iyo xalkii baynu doonayna inaynu dul marno aan uguba soo horreysiiye maxamed maxaad u aragtaa somalia waxay taase xeegana xeega u noqotay halkana u nabad galaan si ganacsigii iyo dadkii shaqaysayna u shaqaystaan dabkiina bulshadu uga badbaado maxaad odhan lahayd kow iyo laba talo waxaan anigu kula talin lahaa oo aan naftayda iyo idinka iyo inta hawada inaga dhegaysanaysaba weliba dee dadkeenna ah ee soomaalida ah kula talinaya in khatar maxaa la odhan jiray biyo intaanay ku iman baa layska moosaa in khatartan dabku ma aha waa khatar soo noqnoqon doonta maanta haddaanay aanay ka dhicin hargeyso oo sanadkii hore ka dhacday waxaa laga yaabaa inay magaalo kale oo dhulka soomaalida ay ka dhacdo oo ay suuqii bakaara waa kii maalintii gubtay jigjiga weyn ogeyn hargeysa weyba wanagan kaba hadlayna dee inaynu ka faa'iidaysano oo ayaynan mar labaad inagu dhicin oo aynan cid eersan aynu ka diyaar garowno aad baad mahadsantay cabdisaaxow talada haddaad soo ururiso
walaal waxaa ii muuqanaya mar haddii kolley waxaanu jecelnahay haddii aanu ganacsatada nahay inaan laysku kaayadayn oo dadka muxuu marka ganacsanayaan aan laysku hadlayn laakiinse la bilaabo inay dowladda ay ka shaqayso iyo maadaama wadanka amniga wadanka ay mas-uul ka tahay iyo dalkaba inay dadkaa ku xukunto sidii ay u keensan lahaayeen meherad walba aan sidaa haan laga waayeen layskuna nidaamin lahaa haamahaan lagu xukumi lahaa annaguna aanu talada qaadan lahayn aad iyo aad baad mahadsantay siciid faarax kusoo dhowow talada mid iyo laba haddaad abaato
khadro aad baad mahadsantahay talada waxaan anigu soo jeedin lahaa tala ku socota ganacsatada iyo tala ku socota hooyooyinkai guryaha iyo tala ku socota dowladda iyo ciddii maamulka ee markaa xagga guryaha ama dee inta ugu badna way ka dhacaan khataraha dabka marka iyagana waxaan talaala soo jeedin lahaa xilliyada aynaan dabka isticmaalayn keliya inaanu iska dabino baalahan dabaqaybisooyinka habeenkan shaashirada isagoo baxaya laga seexan sokidadan gidaarada layska baktiyo sidii qolada miyiguba dabka habeenka isaga baktiise dee sunaha laysaga wada baktiyo guriga gulubka yara isticmaalaysa mooyaane inaad ka taxadirto meheradahana si sileg markaa qalabkan habeenkii marka meherada la ruwaxaya si fiican isaga baktiyaan waxaan kaloo soo jeedin lahaa shirkadahan constructionka dhismaha iyo dadka guryaha dhisanaya dadka meheradaha ganacsiga maxaa furanaya iyo guryaheenaba de inay gaar ahaan kaalmaha shidaalka inay qalabka badbaadada dabka inay isticmaalaan taxadarka waxaa kaloo usoo jeedin lahaa xagga dowladda iyo maamulka siyaasad ahaan in lagu xaliyo wacyi ahaan in lagu xaliyo arrimahan in soo noqnoqdo mar walba wacyigeeni dadka waynu arkaynaa waxaanan soo jeedin lahaa tusaale ahaan oo kale in mashruuc program wacyigelin dhinac socda inta dadku waxaan fahmayaan tusaale ahaan oo kale waxaa jira maayirkeena wuxuu soo maalinta la yidhahda qashinka soo ma tusaale ahaan oo kale khamiistoo kale maalintaasoo kale wacyigelinta ah ama dabka taxadarkiisa la sameeyo nadaam ahaan iyo shuruuc ahaan siyaasad ahaanna wax lagu saxo aad baad mahadsantahay ugu dambeyn aad baad mahadsantahay ridwaano talada haddaad soo koobtay adiguna
waxaan tale kusoo jeedin lahaa horta kow sharkadaha ka ganacsada dabka inay kaalin badan siiyaan sidii khatartan ay u yareyn lahaayeenoo magaalo dhan oo dhamac ku dul fadhida ayaynu nahayo sidii looga tacadiri lahaa xeerar iyo qawaaniin dadka lagu fuliyo oo lagu go-aan qaato oo xaqiiqadaan iyo warbaahintoo doorkeeda qaadata oo dadkan wax barta una sheegta khatarta uu dabku leeyahay sida looga badbaadi karo iyo guud ahaan qof kastaa kaalintii uu ku lahaa inuu si hagar la-aana oo mutadawacnimoa dadka u gaadhsiiyo dabkan inaanu khatartiisu inagu soo noqon dad iyo dhibaataiyo ganacsi iyo dhaqaalaba aanu dalkeenna waxyeelin oo loo wada guntado in meel looga soo wada jeesto sidii looga meedhodhalin lahaa in dadkan khatarta dabka looga badbaadiyo bulshadeena waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa barnaamijka waxa uu ku saabsanaa oo aannu kaga hadlaynay toddobaadkan khatarta dabka iyo somalilan waxaana barnaamijka marti igu ahaa oo igala qaybgelayey wariye ridwaan caydiid ismaaciil akiid oo ka mid a suxufiyiinta somalilan ee ka howlgala magaalada hargeysa ganacsade cabdifataax maxamed axmed oo ka mid a ganacsatadii suuqa waaheen oo ilaa iyo shan meheroodood ku lahaa waxaa kale oo barnaamijka igala qaybgelayey aqoon-yahaan siciid faarax xaashi iyo ugu dambayn mulkilaha shirkadda badbaadada dabka ee somalilan maxamed xaaji oktoobar dhammaantiin aad iyo aad ayaad wakhtigiinna ugu mahadsan tihiin dhegaystayaal tan iyo kulan dambe intaynu barnaamijkan mid la mida iskugu iman doonno waa anigoo khadar maxamed cakuulah oo barnaamijka isku soo dubariday halkanna idinkala socodsiinayey waxaana idinkaga tegayaa sidaa iyo rabadaan mubaarig
golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ayaa cod aqlabiyada waxa ay ku meelmariyeen in dhammaan masaajidda magaaladaasi shanta salaadoodba laga addimo iyadoo codka aadaankana bannaanka laga maqlayo culummada iyo muslimiinta minneabolis ayaa soo dhoweeyey go-aankaas golaha deegaanka arrimahaas ayaa waryaheena maxamuud mascadda waxa uu ka wareystay sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra oo ah masaajidkii ugu horreeyey ee magaaladaas ku yaallo aadaanka dibadda laga maqlo
bismillah asalamu calaykum marka hore maxamed mascade adiga iyo baxda idaacadda vo aadam aad baan u salaamayaa dadweynahan dhegeysanaya soomaaliya adduunka dacaladiisa waan salaamaya haddii aan su-aashaas ka jawaabno waxa weeye arrintaas waxay ku timid iskaashi dhex maray hay-adda care oo ah hay-ad u dooda xuquuqda muslimiinta waddanka maraykanka guud ahaan faraceeda ama qeybteeda gobolka minnesota masaajidka daaral hijre iyo maalinkiisa masaajid kaleeto oo ka mid a masaajida magaalada sida masjid nuuq oo kaleeto ku yaala waqooyiga magaalada iyo weliba dad aan muslimiin ahayn oo aan muddo wada shaqaynaynay ayaa waxaan aan ka codsanay muxuu ahaa golaha deegaanka ee magaalada minneapolis in ay aadaankan u ogolaadaan in kor loo qado shanta salaadoodba taasoo micnaheedu uu yahay islaamku inuu noqdo diin ka mida diimaha una noqonin diin marti ah marka sidaas ayay ku timid waana taasiiye yani sheekh cabdiraxmaan waxaa jirta in horey magaalada minneabolis ay u ogolaatay in masaajidda magaalada laga aadaamo oo aadaanka bannaanka laga maqlo maxaa tani kaga duwan tahay tii hore
tii hore tan hore tay waxay kaga duwan tahay tii hore tii hore waxay ahayd salaado kooban waxay ahayd midii hore salaada muxuu ahaa duhur casar iyo maqrib iyo cishaha waktiyada qaarkood midan hadda waxa weeye shanta salaadood oo ah duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho iyo salaada subaxba waxaana loo ogol yahay magaalada minneapolis masaajida ku taallo oo dhan waa waa khiyaar weeye masaajidkii doona inuu intuu samaacadaha dhismaha banaankiisa uu geeyo kadibna shantaas salaadoodba uu aadaamo waxaana la ogol yahay salaadii walbaba lix daqiiqa keliya wakti ah lix daqiiqo in la aadaamo tusaale ahaan salaada subax salaada duhur lix daqiiqo salaada casar lix daqiiqo salaada maqrib lix daqiiqo salaada cisho lix daqiiqo waxaana saa u samaynay waxaan isleeyahay aadaanku kama badanayo marka sidaas ayuu ku yimid oo muxuu ah uu kani kaga duwan yahay kani waxa weeye waa sanadka oo dhan waa labiiyo tobanka bilood waa shanta salaadood salaada subax iyo salaada cishona way ku jiraan xil walba ha soo galeen waa garta waatan sheekh cabdiraxmaan waxaan la socday in markii ugu horreysay ee la ogolaaday gobolka minnesota khaasatan magaalada minneapolis aan idhaahde in laga aadaamo in codka baahinaya salaada la xadiday heerka uu gaarayo arrintaasi ma isbedeshay haddaad inooga waranto
maya weli isma bedelin weli wuu xadidan yahay xadidaadooda waxay ku xidhanta hadda daaril hijro oo kale oo ku yaala xaafada muslimiintu ku badan yihiin oo taqriiban aan ku qiyaasayno xaafadaas dadka degana muslimiinta waxaa lagu qiyaasaya ilaa sideed kun oo qof muxuu ahaa dad ka badan ayaa lagu qiyaasayaa marka xaafadaas irka inteeda badan wuu gaarayaa aadaanka wuu xadidan yahay weli oo ma aha micnihii intaan ka aadaana halkaas inuu gaarayo meelo fara badan aada u sii fog laakiin dhismaha ku dhismayooga ku dhegan masaajidka dadka shaarica ama wadada maraya dadka muxuu ahaa laga yaaba maqaaxiyaha ku dhow fadhiya dadkaasoo dhan way gaaraya marka weli wuu xadidan yahay ma aha cod iska furan oo meel walba gaaraya ma aha yani waa garta sheekh cabdiraxmaan waxaan soconaa in gobolka minnesota uu ka mid yahay gobolada mararka qaar ay ka dhacaan falal islaam nacayba masaajida soomaalida qaarkoodna waxay ku yaalaan xaafado muslimiintu aanay deganayn waxaa la isweydiin karaa marka salaada subax oo kale oo mararka qaar soo gasha saddexda aroornimo amaba afarta aadaankaasi in uu dad aan muslimiin ahayn masaajid darisla ah xilligaasi ay maqli karaan hurdada ka kici karaan soo lagama cabsanayo ama ma dhici karto in uu islaam nacaybk kala keeno oo dadka deegaanku ay masaajidka ku kacaan haddii saq dhexe ama xilli dambe la aadaamayo o kale
waa su-aal aada u fiican wey maxamuudo waxaan ognahay sideedaba yacni masaajidku mar mar hadduu u khidmeynayo dad muslimiina waxaa la rabaa aadaanka sababta loo kor loogu qaadayo ay tahay dadka muslimiinta ahee uu la rabo inuu inay aadaanka maqlaan inay yimaadaan haddii masaajidku uu ku yaalla xaafad aan dadka degan wa muslimiin ahayn boqolkiiba sagaashan iyo sagaal sabab aadaanka kor loogu qaadaa ma jirta yacni laakiin waxaan rabnaa oo kale xagga kale inay dadku ogaadaan wax walba oo la sameeyo oo la isku dayo cusub dad dhibaato ka keenaya ayaa jira marka ma aha mararka qaarkood dad baa dhibsanaya ama dad baa necab ama dad baa muxuu ahaa laga yaaba inay si xun arkaan darteed inaan xuquuqan xaq u leenahay aan uga gaabsano annagoo xagga kale xuquuqda dadka kalena ixtiraamayno oo ilaalinayna oo dhowrayna yacni waaya sheekh cabdiraxmaan ugu dambaynta haddaan ku weydiiyo talabada noocaan ee golaha deegaanka magaalada minneabolis uu qaatay ka adiga iyo ka masjid ahaan iyo dhammaanba muslimiinta gobolka minnesota maxay uga dhigan tahay
maxamuudo waxay uga dhigan tahay aniga muddo waxaan ka shaqeynaysa aad la socoto islaamku inuu noqdo diin aan ahayn marti diin diin ahayn ko aan koyto ahayn waxay marka uga dhigan tahay in la ictiraafo diintii islaamku qayb ka mida bulshada inay tahay waxaad la socotaa markaad magaalada dhex marayso xiliya oo ka mid a jaraska ama dhawaqa kaniisadu in meelo badan laga maqlo marka haddii sidaas la ogol yahay oo laga maqlayo muslimiinta masaajidooduna in la maqlo aadaankooda waxay uga dhigan tahay marka diinta islaamku inay qayb ka mida bulshada tahay usan soo golooti ahayn diin marti ahayn diin bulshada ka mida inay tahay waa qayb weeye qaybta kale marar fara badan waxaan ognahay in islaamka la suuro xumeeyo oo allahu akbar marka la maqlo dadka loo qaadanayo wax dhibaato ah oo laga cararayo waxaan rabnaa allahu akbar marka la maqlo in loo soo cararo xataa masaajidka qofka muslimka ahayni uu ka helo service kale oo aan ahayn muxuu ahaa salaada keliya masaajid waxaad la socotaa marabada inaan qabanno muxuu ahaa counseling iyo therapy in loo sameeyo dad muslimiin dadaan muslimiin ahayn cuntooyin baa la siiya oo full sharaf wax la yidhahda ayay leeyihiin dad muslimiin dadaan muslimiin ahayn waxaan rabnaa marka aadaanka markuu baxo dad fara badan xataa muslimiin ahayn masaajidka inay bartaan khidmo usoo doontaan jaasis ka helaan war bal meeshan aadaanka ka baxaya ama dhawaqan ka baxayana bal soo fiiri ay yidhahdaan ayaan doonaynaa waxaan ku daraya halkan hawsha markaan ka shaqaynayna maxamuudo waxaa nagala shaqaynaya dadaan muslimiin ahayn oo weliba kaniisado wadaada ka ah oo baadariya ayaa nagala shaqaynaya oo iyaga laftoodu nugula oo muxuu ah noola tagaya city councilka ama golaha deegaanka iyo meel walba oo laha aadaanka waa loo baahan yahay ma aha waxa u baahan muslimiinta keliya annaga aan muslimiinta ahayn baa u baahan yani marka aadaanka waxaan doonaynaa inuu noqdo xataa waxa dadka lagu daaweynayo hiilina ee uusan ahayn wax laga carara yani
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneabolis oo u warramayay waryaheena v o a ee minnesota maxamuud mascad idaacaddeena caawa iyo duniyadan waa naga intaas sidaa iyo nabadgelyo
badan